waxaa gobolka minnesota laga helay meydka qof soomaali ah oo baabuur uu ku gubtay lama oga in qofkan si ula kaca dabka loo qabadsiiyey iyo in kale laakiin bulshada soomaalida ayaa hay-adaha ammaanka oo kiiskan gacanta ku haya ku cadaadinaya inay si dhab ah u baaraan arrintan ayaa timi xilli isla toddobaadkan wiil soomaali ah oo muddo kooban la la-aa meydkiisa laga helay webiga mississippi sidoo kale weli lama xaqiijin in wiilkan si bareera loo dilay iyo in geeridiisu ay ahayd shil haddaba si aanu arrintan in badan oga ogaano wariyaheena jacfar kuukaay ayaa qadka telefoonka kula xiriiray jilaani xuseen oo ah agaasimaha hay-adda keer xafiiskeeda minnesota waxaana ugu horeyn weydiiyey xogta uu ka hayo arrinkan
tuulada la yidhaahdo wade park oo ku agtaala magaalada weyn ee dad badan somaali degan st crown ayaa waxaa laga helay inay naxariiste muuse la yidhaahdo oo baabuur gubtay laga dhex helay ilaa naxariiste isagii runtii dilkan iyo mid aad iyo aad naxdin badan baheed ilaa iyo haddana runtii shacabkii reer st cloud iyo iyo tuulooyinkaa degnaa runtii waa lala yaabsan yahay hay-adihiina basugadiina waxaa laga rabaa inay si deg dega ay u helaan dilkan siduu dhacay iyo qofkii gacan ku lahaa
ma waxaa la tuhunsan yahay in dilkani uu ahaa mid ula kac ah oo si bareera baabuurka loogu dhex gubay wadahadalkiina ugu dambeeyey aan la hadalnay taliyaha ciidanka booliiska degmada wade park nooma sheegin iyagiina weli baaritaankoodii baa u socda wax caddayn ah oo runtii noo caddaynaya sababtii uu muuse meesha u joogay wixii baabuurkiisa meesha goobtaa uu ku gubta geeyey iyo wixii ka dambeeyey marka weli hadda baaritaankii baa socda inkasta oo aan ognahay runtii dhibaatooyinkan oo kale inay yihiin kuwa aad iyo aad aanu dhicin suurtagalna tahay inay noqon karaan mid kuskus u noqon karta maaragta arrimahan mitar koobka ama maaragta dadka muslimiinta ee gaana aan loo raadinayo marka meesha uu shilku ka dhacay ma meel wadada ka fog oo la tuhunsan yahay in halkaa la geeyeyba muusena imise maalmood ayaa lala'aa haddii ay dhacday in la raadinayay oo muddo u maqnaa meesha la geeyay waa soo sheegtay waa meel ka fog meel maaragtay dadku ay aad loo marmaro oo runtii ka yara fog si maaragtay meel gooni ahaan loo keeno oo kale ah muusena runtii arrinkan hadda waxay dhacday maalin axada oo maalin isniin soo gelaysay subaxana waa la arkay oo muuse markuu guri ka tegay waa la hayaa dad garanaya marka waxaa hadda ilaa hadda la garanayn maalinta axadda dhaqdhaqaaqii muuse iyo sababtii ay arrinkan u timaaday marka muddo dheer lama raadinayn isla isniintiiba markii uu maaragtay uu la helay baabuurkii waraaqa meesha baabuurka agyaalana lagu ogaaday inuu aliis baabuurku ahaa baabuur muuse watay maalintaasaaba la fahmaba inuu maaragtay isugu suurtagal tahay meydkan laga helay baabuurka inuu noqon doono ma noqday muuseba blaise kuma sheegeen sababta uu u dhintay haddii ay baaritaan ku sameeyeen weli dhakhaatiirtii ku saabsan habka nidaamkan baaritaanka ee go-aanka gaara in uu dhintay oo baabuurka ku dhintay unba hadda la hubaa laakiin sababtii dilku ku imid ama dabka ama wax ka horeeyey taa weli lama caddayn jailani muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa kusoo kordhayay gobolka minnesota oo ay soomaalidu ku badan tahay dhimashada dhalinyarada soomaalida ah isla toddobaadkan waxaa webiga mississippi laga helay meydka wiil soomaali ah oo muddo lala'aa arrintaas iyadana bal faahfaahin naga sii ma ulakac baa webiga loogu riday ma markii la dilay baa lagu riday ma webiga buu ku dhintay sidee wax u dhaceen horta ilaa naxariisto cabdiraxmaan cabdifataax ilaahay oo naxariisto ina yaro kalaatan jir ahaa oo runtii jaamacadda deganayay waa geeri aad iyo aad unaxadir badan leh booliiskii baa ka helay webigii weynaa ku yaalay st paul oo mississippi loo yaqaano marka ilaa hadda iyagu waxay sheegeen in aynan u arkeen inuu yahay dilkani dil qof u gaarsiiyey cabdiraxmaan laakiinse weli baaritaan u socdo runtiina waa muddaa la raadinayey cabdiraxmaan markii ugu dambeysana waxaa laga filayaba suurtagal in noqon karto meesha dhinaca webiga oo dhinaca jaamacadda tan ugu dambeysay meelihii ugu dambeysay ee ama telefoonkiisa mareerkuga ku ogaayeen falalka noocan ah ma ku badan yihiin gobolka minnesota maxaase sabab u ah aasaas u ah haddii aada baarteen adinku dilalka noocan oo kala ahay dhaca
arrimahanna dee runtii waa arrimo aada iyo aad u adag runtii naxdin badanna leh oo loo baahan yahayna runtii in dabagal la sameeyo marka annaga hay-ad ahaan keer annagoo u dagaalamay xuquuqda dadka muslimiinta waxyaabaha hadda noogu weyn aan rabno dhaqdhaqaaq inaan u sameyno waxaa ka mid ah in dhalinyarta gaar ahaan ardada iskuullada oo kale in lagu caawiyo mar haddii aan ognahay sida hadda markii la sameeyey mubaaris badan in dhalinyarta madooga ah gaar ahaan dhalinyarta soomaalidu ay dhinaca taaliinta ku liitaan oo loo baahan yahay kor loo soo kiciyo marka arrimahani way isku wada xidhan yihiin waana loo baahan yahay runtii dhalinyarta in wax loo qabto oo runtii sidii loogu hortegi lahaa dhibaatooyinkan oo kale way aad baad umahadsantaha jelen waad mahadsantiin
kaasi waxa uu ahaa jeylaani xuseen oo ku sugan minnesota wuxuu u waramayey jacfar kuukay markana australia